qaraqan oo ahaa miinada soo boodoo la dhiga waddada dhankeeda ayaa ka dhacay meel ku dhow warshada khaylo barisee degmada yaakshiid waxaana lala eegtay ciidamo ka tirsan booliska soomaaliya gaar ahaana ilaalada waddooyinka ee taraafikada qaraxa waxaa ku geerooda laba ka tirsan ciidamada booliska waxaana dhaawac soo gaara mid kale sida u xaqiijay v o e da mid ka mid a saraakiisha ciidanka booliska soomaaliya qarax oo ka dhacay degmada yaakshiid waxaa halkaasi gaara ciidamo ka tirsan kuwa amniga dowladda soomaaliya iyagoo goobta kharahubyane xaaladda labada dhimashada iyo dhaawac waxayna baaritaana ka sameeyeen goobta qaruquu ka dhacay saraakiisha ammaanka dowladda soomaaliya ayaana faahfaahin ka bixin khasaaraha dhimashadii dhaawac ay ka dhashay qaraxa miina la dhiga waddada dhankeeda oo ka dhacay degmada yaakshiid gaar ahaana meel ku dhow khaylo bariise ilaa ka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay v o e in ciidamada taraafikada ay ku sii jeedeen hubinta shil gaari oo ka dhacay deegaanka balse waddada loo dhiga miinadaasi halkaasay ku haleeshay iyagoo ku sii jeeda shaqadooda taliska ciidanka booliska soomaaliyeed ayaana wax tafaasiila ka bixin qaraxan sababay khasaaraha dhimashadii dhaawac ay ka dhacay meel ku dhow khaylo bariise degmada yaakshiid waxayse imaanaysaa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay qaraxyada soo boodada la dhigay waddada dhankeeda ay ku soo badanayeen magaalada muqdisho kuwaasoo sababaya khasaaro dhimashaya dhaawac cabdulqaadir okey v o a muqdisho